warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kulan wacan dhegaystayaal qodobada aad ku maqli doontaan warkeenna subaxnimo waxaa ka mid ah ismaamulka mombaasa oo looga dabaaldegay dhalashadii nebi maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee madaxweyne xasan sheekh oo madaxda dalka uganda kala hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaa kaloo maqli doontaan dowladda soomaaliya oo xirtay barihii internetka ay wax ku baahin jireen al-shabaab subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeenna waa subaxnimo axadda taarikhdu waxa ay ku beegan tahay sagaalka bisha tobanaad ee oktoobar sanadku waa labada kun labaiyo labaatanka kusoo dhowaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran madaxweynaha dalka william ruuto ayaa la kulmay oo wadahadal la yeeshay dhigiisa waddanka uganda iyo weeri kaguta museveni labada mas-uul ayaa diiradda saaray xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya waddamadooda sidoo kale waxa ay wadahadalkoodu ku soo qaadeen sare u qaadidda ganacsiga ka dhexeeya dalalka bariga afrika william ruuto oo waddanka ka ambabaxay gelinkii dambe ee shalay ayaa uganda u jooga in uu ka qayb galo sanad guuradii lixdanaad ee kasoo wareegtay madax banaanida dalkaasi oo maanta loo dabaaldegayo waxaa magaalada mombaasa ee gobolka xeebta lagu qabtay xuska dhalashada nebi maxamed naxariisi nabadgelyo korkiisa ha ahaatee maxamed cabdi bootaan ayaa qodobkan faahfaahinaya
labiyo tobanka bisha rabiicul awal oo ay muslimiinta dunida odil ay u dabaaldegaan in badan oo ka mid ah dhalashada suubaneena salaallahu calayhi wasalam ayaa munaasabad lagu weyneynayo waxay ka dhacday magaaladani mombaasa inta badan masaajidada madaarista ku yaala magaaladani mombaasa ayaa dad matalaya oo raxan raxan u socda waxaa lagu arkaya waddooyinka magaaladani mombaasa kuwaasi oo muujinaya farxadda ay u qabaan dhalashada suubanaa sala allahu calayhi wasalam sheekh maxamed mukhtaar oo ka mid a culammada magaalada mombaasa ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta istaa waxuu inooga warbixiyey xuska sanadkan kun afar boqol afartan iyo afar bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin ilaaha mahad u ka celinaynaa maanta meeshaan waxaan joognaa mombaasa kenya waxaan u soo baxnay banaanbax xuska nabigeenna moxamed sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbi wasalam bisha rabiicu alawal maanta oo koo iyo toban rabiicu alawal haweenkan soo galay itnaa cashar rabiicu alawal nabigeenna dhali marka annaga meesha meesha waxaan u joognaa inaan u faraxno miilaadkiis iyo dhalashadiis annaga ilaahay u shukuru celinayno ilmahad u celinayno ficildaanne saxaabadiia sameeyey dadka qofka isaga nabiga sallam asagaa sameeyey markii oo soomaayay maalinkii isniin farx ahaan ilaah waxaanoo sheegay kul bifadli illaahi fabiraxmatihi fabidaalika falyafraxuu huwa khayru ma yajmacuun fadliga ilaahi kitaab waaye qur'aan islaam waaye diin waaye kitaabka laakiin islaamka iyo diinka kulli waxaanoo keenay nabigeena moxamed sal alla salam raxmada ilaahina diinkiis waaye islaamkiis waaye laakiin raxmadaas kulli waxaa keeni asiga moxamed sallam nabiyu raxma wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin marka qof walba oo muslim ah waajib aa u saaran inuu nabiga nabigeena sallam miilaadkiis iyo xuskiis inuu farax ku helo sidii rabta sidii jeceshahay haddii mawlid samaynaysid haddii oo rabin haddii oo soomaysid haddii qur'aan badinaysid sadaqa bixinaysid oo qiyaam salaad ah oo dukanaysid saligiis u badi allahuma salli calaa sayidina muxamed sidii oo jeceshahay laakiin almuhim an tudhira alfarax faraxdaada inay lagaa muuqdo adiga maanta oo bishaan waxaa la joogaa bisha nabigeena la dhali rabiicu alawal maanta waxaa la jooga itnaa cashar ama ixdaa cashar maalinkii isaga la dhali marka faraxdan mu'min kasto muslim kasto waa laga rabaa xataa haddii lagu sheego maalan itnaa cashar rabiic alawal asiga waxaa laga yaabaa inay taariikhdaas oo taarikh kale la dhali xataa leylatu lqadri dadka isu khilaafeen sabca cishriin talaata wacishriin waaxid wacishriin laakiin anaga qof kastoo niyadiis waa ku xiran tahay inama alacmaalu binniyaat marka dad kastoo meel dhil laga socda kilifi kona iyo majengo sakiina ilaa meesha maqdar la imaana waxaan dhan oo la samaynay waxaa waaye farax dadka la tusinay annaga ilaahay mahad u celinaynaa sidoo kale qaar ka mid a kasoo qaybgalayaashii xuskan lagu weyninayey dhalashada suubanaha sala allahu caleyhi wasalam ayaa iyaguna hadaladoodii waxaa ka mid ahaa عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعي عبد الحين علي آمي وحان جرنا موليتا ثلاثة نيون علي السلام وحان جرنا مخدرة كنا فرب خلا فرتنا فر لوتن لا نمضة إيه فرحتها ولا فرحت من الخيات ترى سفرتين إيه سفرتين حتى في حتى وفي عن ما شاء الله خلق بدنا إمادين Assalamu alaikum, kwa majina naitwa Osman Bidin. Uh, leo ni siku kubwa sana, siku ya Zefe, na kama mnavyoona umati umejitokeza kumsherekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
magaalada mombasa fagaarahan aana ku sugannahay ee makadhara ayaa sanad kasta bishan mawliid waxaa isugu soo baxa kumnaan qof oo muslimiina kuwaasi u dabaaldegaya dhalashada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyadoona ay waddooyinka magaaladeena mombasa ay qaybo ka mid ay ku soo mareen socod dheer maxamed cabdi bootaan warbaahinta istaa magaalada mombasa bootaan wuu mahadsan yahay madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi galshaagwa ayaa guddoomiyaasha dowladda dhexe ku matala ismaamulada ku amray inay si dhow ula shaqeeyaan barasabyada si loo dhaqangeliyo barnaamijyada horumarineed waxa uu galshaagwa xaqiijiyey in maamulka william ruuto uu diyaar u yahay inuu cid kasta la shaqeeyo si loo fuliyo ballanqaadyadii loo sameeyey kenyaanka tan ayaa timid kadib markii uu xafiiska magaalada nairobi kula kulmay soddon ka mid ah guddoomiyaasha dowladda dhexe u qaabilsan ismaamulada mas-uuliyiintan ayaa ka howlgalo dowladdeegaanada ay abaarta saamaysay hogaamiyaha labaad ee waddanka ayaa hoosta ka xariiqay in aynan marnaba faragelin doonin waajibaadka shaqa ee howlwadeennada dowladda mister gashaagu ah ayaa carabka ku adkeeyey inay si gaar ah uga walaacsan yihiin saamaynta abaarta waxa uu ku booriyey inay si dhow u wada shaqeeyaan si looga hortago in qof kenyaan ah uu noloshiisa abaarta galafato regaadi gashaagwa ayaa guddoomiyaasha ismaamulada ku matalo dowladda dhexe u xaqiijiyey inaan shaqada laga eryi doonin sidoo kalena aan loo adeegsanin fulinta dana siyaasadeed
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
iminkana soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho ku jooga dalka uganda ayaa waxaa la fiilayaa inuu wadahadallo la yeesho madaxda dalkaasi oo ugu horeeyo madaxweyne yoweri museveni kulamadan ayaa waxa ay ku qotomaan xoojinta iyo garab istaagga halganka dalka soomaaliya lagaga saarayo al-shabaab si taageero heer gobol ah looga helo howlgallada socdo lana xoojiyo iskaashiga ku aadan amniga sidoo kale madaxweynaha ayaa intaa uu ku sugan yahay dalka uganda waxa uu kala qaybgeli doonaa waa madaxda dalalka gobolka xuska lixdan guurada uganda ee ku soo wareegtay xornimadooda iyadoo soomaaliya ay safka hore kaga jirtay dalalkii ku taageeray halganka xornimo doonka ee uganda war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha uu ugu hambaliyey shacabka iyo dowladda uganda sanad guurada lixdanaad ee ka soo wareegtay xornimada dalkaasi oo ay u dabaaldegayaan maalmaha isaga oo tilmaamay in shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay uga mahadcelinayaan doorka ay ka qaadanayaan ciidamada uganda nabadda iyo weliba xasiloonida soomaaliya dowladda uganda oo ka mid ah dowladaha taageera soomaaliya ayaa waxaa soomaaliya ka jooga ciidamo aad u fara badan oo ku howlgala magaca howlgalka midowda afrika ee atmis kuwaas oo dagaal adag kula jira argagixisada al-shabaab iyadoo uu socdo kacdoonka shacabka ah ee ka dhanka al-shabaab ayaa waxaa hadda guula sheeganaya maamulka hirshabeelle wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle cabdi daahir karoore oo ku sugan degmada maxaas oo ka mid ah deegaanada lagala wareegay al-shabaab ayaa sheegay in halkaasi laga samayn doono golaha deegaanka kaas oo ka shaqayn doona horumarinta adeegyada bulshada wasiirka oo arrimahan ka hadlayay ayaa waxaa hadalladiisa ka mid ahaa
aad iyo aad aa u mahadsantihiin soo dhoweynta aad noo samayseen tiimkii wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adihii runtii hay-ado oo muhiim u ah deegaanka hirshabeelle ama soomaaliya ayaa maanta wakti waxay siiyaan maxaasin iyo maadiin hay-ado mataqaanaa ka shaqeeyo horumarinta iyo qaramada madoobe xafiiskeeda oo hay-adaha soomaaliya oo dhan qaybta ama hirshabeelle ninka qaabilsan benjamin iyo hay-adihii cusbaay oo tis balas iyo tistri tistri tistri oo aan ballamo badan leenahay oo deegaankan la xoreeyey oo lagu dagaalamay wax badan ka qabarabto iyo hay-ada gobolka ka shaqeeya iom iyo niis eh, iyo iyo r a niman la yidhahdo oo ayagana muhiim noo ah xaqiiqatan eh, niis iyo i m aniga si gooni a usoo wada shaqaynay anan mas-uuliyaddan aan hayn marka waa ku faraxsanahay inay mar kale shaqa ila qabtaan tistri waxay ka shaqaysay eh, koonfur galbeed iyo waxay ka shaqaynaysay jubbaland nasiib wanaag waktigii aan wasaaradda aniga imid ayay hirshabelle kusoo wareegtay Eh, goobihii ugu horreeyey ka shaqaysana waxaa waaye maxaas rajo fiican aan ka qabaa inay wax badan qaban doonaan insha allah guddoomiye muumin eh, waxaan ka sugaynaa in warbixinno iyo amni iyo deegaanko laga shaqayn karo eh, iyo odayaasha dhaqanka waxaasoo dhan wax iiga muhiimsanaa jira marka inaan raba idiin sheego Eh, saaxiibadayda hay-adahana in markhaati ka noqdaan ay ogaadaan degmadan waxaan rabnaa inaan ka samayno golihii deegaanka in la iska doorto oo councilka la dhiso degmadan waxaan rabnaa councilka in laga dhiso oo councilkii maxaasad la dhiso waxa waaye waa muhiim waxa hadda maanta aan codsanayno iyo waxa naloogu imaanayo ayagoo baawur saarana imaanaya haddii la dhiso councilka waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo nabad oo cilmi hagar guure ballana iga qaaday shaqadaasna igala shaqaynayo laakiin nasiib darro waktigaa diiday laakiin allah u naxariista ninkaas aan u ducayno waxaan ku ballansanayn in counsilka degmada maxaaseed oo nabadoon ahaan go-aankiisa boqolkiiba boqol uu ta- iga iga garab istaago Eh, mar hore aan midna waa sheegna anigii madaxweynaha ahayn maanta waxaan rabaa inaan ugu celiyo nabadoonno kalaa joogo adeeraday degmadan in oo maamul magacaaban oo ka shaqeeya waxaa ka deeq badan oo ka sharaf badan oo ka magac fiican in dadkii la doortay ay yimaadiin matalaya deegaanka Eh, waxaa suurtagal ah hadda deegaanada qaarkood haddii xildhibaano ay jiri lahaayeen counsilgu in kilomitirka iyo baahida ay ribood taagan ahaleedbo oo mar walba taal xafiiska
codkaasi wararka soomaaliya ayuu ugu dambeeyey wararkii ugu dambeeyey caalamka haddii aanu eegno wakaalada wararka ee reuters oo soo xiganaysa la taliyaha madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa ku waramaysa in koox hubaysan ay dishay toddoba ka mid ah ciidamada qalabka sida ee waddankaasi tan ayaa timid kadib markii uu si- waa kadib markii uu iskudhac dhex maray militariga iyo koox mucaarada dhacdadan oo laga soo tabiyey waqooyiga jabuuti ayaa waxaa la rumaysan yahay in ay geysteen xoogaga xisbiga f r u d hase ahaatee af ayaan u hadlay ururkan oo lagu magacaabo ibraahim xambuu xasan ayaa beeniyey in ay weerarka fuliyeen waxa uuna ku eedeeyey koox kale oo gooni u goosada